أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon xaaladda kufaarta afrikaanta ee duulaanka silibiga ah ku jooga soomaaliya ayaa laga dayrinayaa xilli taliska kufaarta uu ka cabanayo dhaqaale la-aan baahsan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakti dhaawaca ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fugeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda silibiyadda kenya ayaa madaxweynaha uganda uga digtay inuu qarxiyo colaad cusub oo ku saabsan loolanka badweynta hindiya munaasabad ay fasaxa ku gelayeen ardayda macadka albasiira ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayadda islaamiga bokool xaflad shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose ee al aman ayaa ka dhacday deegaanka yaaqbaraawe ee hoostaga degmada diinsoor ee wilaayada baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay afar labaatanka bisha jamaadulawal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xaaladda kufaarta afrikaanta ee duulaanka silibiga ku joogta soomaaliya ayaa laga dayrinayaa xilli taliska kufaarta uu ka cabanayo dhaqaale la-aan baahsan haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare tan iyo wixii ka dambeeyey markii kufaarta caalamku ay joojiyeen inta badan dhaqaalihii ay ku bixin jireen howlgalka eysom waxaa sii xoogaysanaya walwalka iyo walaaca hareeye calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta ah ee loo soo wakiishay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya k oo ah telefishin laga leeyahay dalka kenya ayaa warbixin uu ku baahiyey mareegta uu ku leeyahay bartiisa internetka wuxuu kaga hadlay saameynta dhaqaale la-aantu ku yeelatay ciidamada kenya gaar ahaan iyo guud ahaan ciidamada kufaarta eysom waxa uu sheegay in ciidamada kenya ay la daaladhacayaan saameynta ay ku yeelatay hoosu dhaca ku yimid dhaqaalihii lagu siin jiray duulaanka soomaaliya islamarkaana uu xaalad halisa gelinayo ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan gudaha soomaaliya telefishinku wuxuu ka shanqariyey in taliyo ku-xigeenka ciidamada kenya murtadka lagu magacaabo maxamed xasan uu si cad u sheegay in hoosu dhaca dhaqaale ay saameyn toosa ku yeelatay howlgalladoodii dhulka waxaana uu carabaabay in ciidamaduna ay haatan tabar gabeen oo aanay sii wadi karin duulaanka soomaaliya hoosu dhaca taageerada dhaqaale gaar ahaan tan ka timaada wadamada reer galbeedka ayuu telefishinku xusay inay sababtay caqabado dhinaca sahayda ah iyo dib u dhac ku yimid bedelaada ciidamada iyo sidoo kale agabyada muhiimka ah oo aada u yaraaday sida shidaalka qalabka caafimaadka iyo qalabka isgaarsiinta warbixintu waxay hoosta ka xariiqday in caqabadahan dhaqaale sababi karaan in macatableeda eysom laga faramaroojiyo meelihii koobnaa ee ay kaga sugnaayeen soomaaliya ambaba ay abuuri karaan firaaq amni oo ay ka faa'iidaystaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab telefishinka k isagoo sii wata warbixintiisan ayuu ka dhawaajiyey in dhibaatadan dhaqaale ay si toosa u weeqayso ciidamada kenya iyo sidoo kale calooshadu shaqaystayaasha kale ee qaybta ka ah howlgalka macatabku dirirka ah ee isbaysiga eysom haddii xaaladan dhaqaale ay sidan sii ahaato waxaa halis ku jira ayay tiri warbixintu in gebi ahaanba uu burburo nidaamkii kooxda riddada soomaaliya ee sanadaha badan ay kufaarta caalamka ku dadaalaysay inay ka hirgeliyaan geyga soomaaliya gunaanadkii warbixintu waxa ay tilmaamtay in howlgalkan ay kenya qaybta ka tahay ee isbaysiga eysom uu haadaan kallursho waxaana ciidamada calooshadu shaqaystayaashu ku adkaan doonta ayay tiri inay kusii adkaystaan dhufaysyada ay haatan ku jiraan iyo inay iska difaacaan weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad mahadsantahay caliyere askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakti dhaawaca ku noqday howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose wararka naga soo gaaraya wilaayada shabeellada hoose ayaa sheegaya in xog dheeraad ah laga helayo dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta degmada janaale waxaa la xaqiijiyay hal askari oo kufaarta afgaanta inuu ku baktiyey halka laba askari oo kale firta xoogan ay ka soo gaartay dowladda silbiyadda kenya ayaa madaxweynaha uganda uga digtay inuu qarxiyo colaad cusub oo ku saabsan loolanka badweynta hindiya tafaasiisha warkani waxaa eegaya cabduqaadir maxamed rabaani dowladda silibidda ah ee kenya ayaa si kulul uga jawaabtay eedeymihii iyo cagajuglayntii uga timid uganda ay ahayd in ay marinbadeed ka raadsan doonaan badda kenya baader iyo weri museveni oo ah madaxweynaha uganda ayaa khudbad uu jeediyey ku faahfaahiyey damaca cusub ee dowladdiisu ka leedahay biyaha badweynta hindiya ee bariga afrika museveni waxa uu caddeeyey in dowladdiisu toos ugu biirtay dalalka aan badda lahayn ee doonaya in marin biyood ay ka helaan badweynta hindiya isaga oo si mutaxan u carabaabay in badda kenya ay tahay midda ugu habboon ee ugandheesku marin ka heli karaan hogaamiyaha kaligii taliyaha ah ee uganda ayaa soo hadal qaaday taariikhda ay dowlado waaweyn u galeen dagaallo lagu hoobtay iyaga oo shacabkooda u xaqiijiyey riyada ah in ay helaan bad daboosha baahiyahooda wax dhoofin iyo wax soo dejin madaxweynaha uganda ayaa kenya ku eedeeyey in ay mar waliba iska indhatirto rabitaanka dowladdiisa ee badda hindiya balse hadda la joogo wakhtigii ugandheesku ay bannaanka soo dhigi lahaayeen rabitaankooda dowladda kenya ayaa si caro leh uga jawaabtay warka ka soo yeeray madaxweynaha uganda waxaayna ku sifaysay mid baalmarsan heshiisyadii labada dhinac ee horey u dhexmaray ee ku aadanaa ganacsiga iyo waxsoo dejinta zinjo akori oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kenya ayaa cadeymaha museveni ku sifeeyey kuwa kicin kara colaad iyo dagaal ku saabsan gaaridda badda kenya waxa ay sheegtay in heshiisyada kala dhexeeya uganda ay ku saabsan yihiin khad tareen iyo wadooyin casri ah oo uganda ku xeraya dekadaha waaweyn ee kenya hadalka kasoo yeeray museveni ayaa ka dhigan in uganda ay si toos ah ugu biirtay damaca guracan ee etoobiya ee ugu jirto qabsashada qaar ka mid ah dekadaha ku yaala geyska qaaradda afrika aad baad u mahadsantahay rabaani xafladda shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose ee alaamel ayaa ka dhacday deegaanka yaaqbaraw ee hoostaga degmada diisoor sida uu ku waramayo bashiir muuxidiin abu ayman dugsiga hoose dhexe ee al amal waxaa lagu bartaa culuumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay deegaanka yaaqbaraawe ee hoostaga degmada dinsoor ayna ka furan tahay madarasadan al amal dhowaan waxaa lagu qabtay xaflad heer sara oo agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay taasoo shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiinayay arday ka gudbaysay dugsiga hoose una sii gudbaysay dugsiga dhexe ugu horeyn qaar ka mid ah ardayda madarasada ayaa soo jeediyey kelimaad kala duwan wanuqadimu ashukra waltaqdiir ilaa waali lwilaayati alislaamiyati baay limaa badala min juhuudin jabbaar fii tankhiifi jiili lmuslim bilcilmi walmacrifa wa ayda yashkuru limaktabi altarbiyati waltacliim fii wilaayati baay alislaamiya wanuraxibu fii mas'uuli lmaktabi altarbawi cala alculuumi alsharciyati waltajriibiya التي قررها المكتب العام التربوي لحركة الشباب المجاهدين وها نحن اليوم نعرض بعض ما درسنا في مدرسة الأمل الأساسية في يقبراوي من محافظة دنسور ويسرنا أن ندخل السرور في قلوب الحاضرين من السيدات والسادة الذين قادهم الشوق إلى استماع كلماتنا العطرة المنيرة ونقول للكل حياكم الله وبياكم ورفعتم وجوهنا وعمرتم حفلنا ولا ننسى أن نثني على دورات الأمهات من تكارب الأعداء وجزى الله الأمهات والآباء والمعلمين والمعلمات خير ما تقدموا لأمتهم في بناء الجيل المستقبل وأختتم كلمتي بحمد الله على أن بلغنا ختام حفلنا المبارك هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير التعلم لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر أقوام عن المجد نومي فأشرك نور العلم من حجراته على وجه عصر بالجهالة مظلم ودك حصون الجاهلية بالهدى وقوض أضناب الضلال المخيم وأنشط بالعلم العزائم وابتني لأهلية مجدا ليس بالمتهدم وفك إسار القوم حتى تحفزوا نهوضا إلى العليا من كل مجثم وعما قليل طبق الأرض حكمهم بأسرع من رفع اليدين إلى الفم وما ترك الإسلام للمرء ميزة على مثله ممن لآدم ينتمي ولا فخر للإنسان إلا بسعيه ولا فضل إلا بالتقى والتكرم maamulka dugsiga hoose dhexe ee al-amal ayaa ka warbixiyey madrasadan iyo waxyaabaha lagu barto madrasada ee ku taalla yaaq baraawaay oo ka howlgasha intaa muddo ah dadaal iyo juhuud waxa ay soo bixiso ilaahay fadligiisa iyo mannigiisa waxaa u suuragalay in ay shahaado guddoonsiiso arday intaa muddo soo dhiganayay ugu badnaanna ilaan lix sano ugu yaraanna waa saddex sano farxad weyn ayay inoo tahay jiilka soo koraayana marka waxay u tahay wax ay higsadaan madrasada ilaan maadooyinka lagu barta waxaa ka mid ah muwaadka tarbiyada oo haddii ay ahaan laheeda xadiid fiqi towxiid tajwiid intaa ayaa lagu bartaa lugal carabiya waa lagu bartaa sidoo kale taariikh waa lagu bartaa ku yidhahda cilmul ard ama juqraafiya oo macnahaas loo yaqaan isagana waa lagu bartaa waxaa lagu bartaa culuum ama sayniska lagu bartaa riyaadiyaad oo xisaabta lagu bartaa intaa maadaana lagu bartaa oo intaas oo- qaar ka mid ah waalidiinta deegaanka ayaa ka mahad celiyey dadaalka maamulka iyo macalimiinta al-amal ay geliyeen jiilka soo koraya ee wax ku barta madrasada al-amal ee deegaanka yaaq baraawe iyadoo onka faraxni niidanaw iyadoo onka dhalaashi waalidiinta unu saga hadal ina saga hadala meebolina waalidiintanaw ciyaalkanaw mana ini oo iskoolka iyo nay meelaha tarbiyada iyo nay islaamka diinka islaamka inino ku buraarigasna ini dugsida camirna ini iskoolaha camirna wax- waxbarashada intaas basuun dirdiirama ugu dambeynna waxaa madasho lagu abaalmariyey misna shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen saddex kaalmood ayaa la abaalmarin doonaa Een, waxaan u wacayaa ardayadda ugu horeyso ee gashay kaalinta koowaad waxaa la dhahaa batuula xasan ayaa la yidhaahdaa waayahay een, ardayda horta saa ognahay dhammaantood waxay u badan yihiin mimtaaz iyo jayid jiddan ayay u badan yihiin Een, ardayga ugu horeeya waxaa soo kacayso batuula xasan dhurre shahaadadeeda waa taasaa iyo waxay ku guulaysatay lacagta intaas leeg oo ah milyan iyo laba boqol iyo siddeetan kun oo u dhiganto afartan dolar waayahay maasha allah la dhaho waayahay waxaa noogu xigo kaalinta labaad waxa weeyaan waa sumaya nuurkey suufi ayadana waxaan leenahay soo dhowow waxaad qaadataa shahaadadaada iyo abaalmarintaada ayadana waxay heshay qadar gaarayo sagaal boqol iyo lixdan kun oo u dhiganta lacag gaaraysa soddon doolar maasha allah waayahay maasha allah andhaano waayahay ardayada kale kusii xigto waa saabriin sheekh cabdi sanay ayaa ku xigta oo gashay kaalinta saddexaad ayadana waxay ku guulaysatay qadar gaaraya siddeed boqol oo kun oo u dhiganta lacag labaatan iyo shan doolar ah oo lacagti waayahay maasha allah muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa siyaadaa looga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ku aadan horumarinta dhinaca waxbarasho sida furitaanka macaahid iyo madaaris hor leh oo lagu baranayo culuumta shareecada iyo maadiga iyo sidoo kale qabashada xaflaad shahaadooyin lagu guddoonsiinayo arday ka aflaxday madaarista hoostagta maktabkan mahadsanid abu ayman munaasabadda ay fasaxa ku gelayeen ardayda machadka albasiira ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayadda islaamiga bokool cabdiqani maxmed ayaa sii amaqaadaya warbixintan deegaanka ciilansaar ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaa dhowaan ka dhacday xaflad lagu soo gabagabeynayay fatradii saddexaad ee daraasada machadka albasiira fasaxna ay ku galayeen ardayda waxaana xafladda goobjoog ahaa culimaa udiin mas-uuliyiin nuqabo iyo waalidiin ugu horreyn ardayda machadka ayaa goobta kusoo bandhigay cilmigii ay xambaareen muddadii ay waxbarashadooda socotay معاشر المشاهدين والحاضرين نقدم لكم كلمة موجزة حول تاريخ المعهد والمواد التي تدرس فيه فالمعهد تم فتحه ليلة الاثنين الرابعة من ذي الحجة سنة 1445 هجرية الموافق الليلة العاشرة من يونيو سنة 2024 ميلادية بأمر وتنسيق من حركة الشباب المجاهدين الذين اصطفاهم الله لخدمة هذا الدين في زمان قل فيه المعين فقد درسنا في المعهد علوما شرعية ومادية متنوعة في الفترات الثلاث الماضية فمما أخذ الطلبة في الفترة الأولى مراجعة حفظ القرآن الكريم ومن سورة الناس إلى سورة الأعلى تفسيرا وتحفة الأطفال من التجويد حفظا ومعنى وتلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقه معنى وتطبيقا والأصول الثلاثة مع القواعد الأربع من العقيدة حفظا ومعنى والأرجوزة المئية من السيرة النبوية حفظا ومعنى ويصن المسلم من الأذكار حفظا ومعنى ما هو التفسير لغة واصطلاحا؟
التفسير لغة الشرح والبيان واصطلاحا علم يعرف به فهم كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه ما الفرق بين المكي والمدني؟
للعلماء ثلاثة آراء اصطلاحية الأول اعتبار زمن النزول فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة ما هو التوحيد؟
التوحيد هو حق الله على العبيد وهو أعظم ما أمر الله به ما الخمس اللواتي في حديث عبادة؟
الخمس اللواتي في حديث عبادة وهي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ماذا قال موسى عليه السلام لربه وبماذا أجابه الله قال موسى لربه يا رب علمني شيئا أذكرك وأعدوك به وأجابه الله قل يا موسى لا إله إلا الله intaasi kadib waxaa dhankooda xafladda kalimaad ka jeediyey nuqabada kale ah malaaq muxiidiin cabdiraxmaan iyo malaaq xasan macalin dhiibaan adigun anagu nuqaabada islaamiga ee bakool may ballanaa ilaahaysan barakahay juudigin dadaalkin arag wahayn ee dad dhallinyaro eh oo culmana eh iyo dareemahayn walla ka faraxoo maaragna tankuinin badan ma aragaan may ballanaa dad iyo walaalayaal arantag meella taallo iniluku faa'iidaysay wakhtigaa kooban wakhtigeedaan koobanyi fursadda marwalba irita mahagaraacas ma jarajarna nidaamkan hatiyaala ma jarajaran cilmoo dhammaystiran lanka bahayo qiyibtoleyn bahayo migaka fegiyaan bahi ahakaanaha bardeelerhayo todobasini seesin hadhamaayaw minhaajkiyonoytola minhaajna hadhamaayo lamaadu rubaa leh ku dhamaayo lamadherba laka dhamaayo lileyi meega fadna meelin laka badhaki walyaab leewo haddii ahadiyadii ata haddii arabadii ata haddii figihii ay haddii siiradii ata meelo walba malku tabahay haddii soomaalidii ata haddii carabi ata qoraal iyo noyto akhris baa tan kijaran may ballanaa walla kooba koro mee markan may ba maahadkan ka dareensangnaa kutubuusu dhasidaa ka saaraya yaalan oo nahawaha eh culmadiyo dhikaaytol kutubahor ku saarahayan marka may heleeyo dadkii waalidiin eh oo olaadiyo geeka meelinka jartarkii kumida aana ka faraasagna ikhwaani ilaahay ma hadle aragahaytan haddee maalin markiisa ballan gudaaj ee markiisadahaadu diinley lantartamaw la bandhakaw la koyow magaaladun fagaaraje iyo bannaanshaba la koyow markiisadahaadu haatanta bashaariin koynan ardaytan oo macdu basiira arday kijarta oo sanadii barlay marahayta iyo aragaasan oo hayaabaha bandhigdi sidiiba ee tusi taabsiya taalla reer ansaarow marbadna ogdaa walla sheegay wal han dhammaatay bannaanka itusi taabsiya taalle kheerka halku fayidaysidoy mahadaradan hal dhegansidoy hatanta mayliinkoy macdu basiira ardayti kijarti oo hata bandhije man kulli arday fannin oo hata ku hadalaayeen waana kheerka iyoonoytaway maxabada owlaadahaayeen iyo hifdigiiyo haayeen ouna karaahaysadaanin dheeganeen mid ka mid a waalidiinta ayaa dhankiisa kelimad dareen iyo farxad xambaarsan goobta ka jeediyey akhyaaray kolley horta walaagii khayr ahaay waynin sheegi laakiin soomaali may beeraanse itus itaabsi wallaar oo jer xaqiiqad anoo ka hadaloo afka waalidiinta muduurka warshe weyba ka jartay sadde arrimood oo macadka saldhigan ah xaqiiqda haddii ilaahay uun ku obsano runti sheegn si mayba an aragnay anoo ku mid a waalidiin si dhabeen aragnay ardayda maalin walba jumaace laha fasahay sideed arrimood haddii aan walyar ku taabado wakhtigiina qariib ay maadaama fursadtan ku wiin ana fadaayo welib walhaanku ku badan ku hadalo faday hasku gaabsaday insha allah biidnillaahi baari maybuwa sideed arrimood la sheegi hindhooganin aragni dhagaagani indheegni owlaadi jumaamadiniin kuween may aragnay owlaad baare ee leeri xaqiiqda uma wallaahi ilaahay naftay galantiska jeertay ka dhaaraday owlaadi tiitay intaana dhali nuganka baarisan anagadi xaqiiqda allahu akbar markaan sidaas daraatiye haddii un waalidiintii ana owlaad baare owlaad ilaahay maalinta qiyaamkiinka shafaaca soo fadaanaan walbarashada islaamiga weydiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معهدka albasiira ayaa ka mid a macaahidda ugu waaweyn ee ka furan wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana ardaydu dhowr jeer ay sameeyeen bandhig cilmiyeed ay ku muujinayeen aqoontooda walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu